annagu horta in dhaweyd guddigeeda difaaca waa ka maqnayn hawada oo haddee waxay ahayd tacticay ahayd in looga maqnaan hawada mar walba aanan soo taagnaan laakiin waxaad moodaa in laga faa'idaystay oo ay ka faa'idaysteen qolyihii aan iska soo horjeednay ujeeddaduna waxaa weeye uun in la caddeeyo puntland saddex jeer ama laba jeer baan filayaa waxaa yimi u n iyo igad oo soomaaliya ay xubin ka tahay labadaba gaar ahaan puntlandna day ka mid tahay waxay ka hadlayeen de waa mandatka ay lahaayeen oo ah nabad in arrimaha ka taagan sool lagu dhammeeyo nabad bay ka hadlayeen puntland nabad bay ku caalamaasay nabad bay halkaa kusoo gaadhay puntland waxay rabtaa nabad bay rabtaa laakiin nabadda ay rabtaa ma aha gurigaaga intaan soo galaa nabad qaadanaya waxay la kulmayeen xukuumadda oo madaxweynuhu ugu horeeyo madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiiro waxay la kulmayeen ysimada reer sool ama sool iyo sanaag iyo cayn oo u badan oo halka jooga iyo isimo kale oo reer puntland ah waxaa laga wada hadlaya waxa wey nabad baanu rabnaa laakiin nimanka waa ku noqdeen dhulkoodii nabad weynu rabnaa waa run waa inay ku noqdaan dhulkoodii degoonkaadi degoonkaadii ku noqdaan laakiin iyagoo halka jooga oo boqol iyo laba boqol oo kilomitr oo dhodhow gudaha ku jira puntland nabad baanu rabnaa ama gamaraan ku noqona idiguna tukuro taga adeer dhina laga yeeli maayo way ku mahadsan yihiin igad iyo iyo u n arrimaha fikirka ay la yimaadeen laakiin puntland ma qaadan mana qaadanayso mana qaadan doonto puntland waxaan u sheegaynaa dadka shacabkeeda reer puntland nimankaasi way hadlaan afkay ka hadlaan xaggaana waxa jooga ka hadlaan waa niman siyaasiyiina oo u dhashay deegaanadan abti magac ahaan dadkan ka soo jeeda waxa ay sheegaan ay ku hadlaan oo waxay rabaan been ah ay ogyihiin oo niyaddooda ku qancinayaan waxay dhahaan annagaa ka tarina meerhebley annagaas annagaa shacabkuna raacsay isimadii u badnaa ee goboladaasi ee puntland halkanay joogaan waa ogda bowqofkoodana waa cadyahay un wuu ogyahay igadna way og yihiin waxaana lasla qaat hal mowqif ay isla qaateen dowladda iyo sibadda reer puntland ah ha ku noqdeen degaankii ay lahaayeen ay ugu sokayso og markaas baa nabad laga wada hadli karaa inta ay ku jiraan adeer waa la dagaalamayaa dagaalla wuu dhacaya dalkana xoog baa lagaga saara hadday ka bixi waayo ma jirto wax la yidhaaho nabad baa la qaatay waxaasay shubaano u sheega dadkooda beenta ah waa layna ictiraaf raadina iyo dowlad gaarana waa gobol ka mid a soomaaliya waa gobol midnimo diida waa gobol soomaali diida labadaa gobol ee waqooyi galbeed waxaanu leenahay la baxa ciidamadiina hadday la bixi waayeen dagaal wuu dhacaya waxaan u sheegayaa shacabka reer puntland war wallaahi bilahi tallahi dagaal waa dhacaya anaa idin dhaaftay wallaahi wuu dhacaya haddii aanay ka bixin oo sida ugu dhaqsaabad uga bixin oo ku noqon dhulkoodii wixii ka yimaadana iyagaa ka mas-uula